waa hagaag kulanti wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kasta aad noo maqlaysaan barnaamijku waa nasashada jimcaha iyo nasiibka dadweynaha ee raadiyo wacdaado dhegaystayaal barnaamijka galabta waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah nuurdiin cabdikariin iyo weliba caasho xukaash dhanka farsamada galabta waxaa noo fadhiya macalimow soo saaruhuna waa xasan maxamed cusmaan galabta barnaamijka waxaa taabagelinaya carwo dayab gurey dhegaystayaal galabta lambarada waxay ka bilaaban doonaan kow ilaa iyo toban haddaan ku celiyo mar kale lambarada galabta waxay ka bilaabanayaan kow ilaa iyo toban dhegaystayaal markaana daafurka barnaamijka heestii nimcad dareen jacayl baa qofkii ka weyn anigu uma taghaye ku talagal ku talagal ku talagal inaad timaad taleefoon waxiima tare jacayl baa tankay ka weyn anigu uma taghaye ku talagal ku talagal hey ku talagal inaad timaad taleefoon waxiima tare
dhegeystayaal heestaasi galabta waxay ahayd furka barnaamijka dhegeystayaal aan guda u galno barnaamijkeenii nasashada jimcaha raadiyo wacdaadu dhegeystayaal lambarada galabta barnaamijka laga qayb qaadanaya waxa uu noqonayaa furlaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa furlaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex furlaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo toddobo toddobaatan iyo saddex dhegeystayaal lambarkaas ayaa galabta barnaamijka looga qayb qaadan doona galabtay barnaamijka dhegeystayaal waxaa taabagelinaya carwo dayiba dhegeystaha ugu horeeya ee nasiibka u yeeshay inuu ka qayb qaato barnaamijka alow salaamu calaykum walaal adoo codkaaga sare u qaadaya magaca iyo xaafadda naga soo wacaysa galabta
walaal waa maxamed joogdhig
Een, gudagal maxamed barnaamijka galabta lambar ee, nasiibkaaga hore mu soo jitaabaysa barnaamijkan
haa Een, ah, lambar qabso galabta
lambarka saddexaad lambarka saddexaad dhegeystayaal lambarka saddexaad iyo waxaa ku jira
carwo dayib guray dayib guray dayib guray dayib guray carwaday ma daraysteen ma u doonateen shay sida loogu diirsado dadku ugu ciilbaxay nin kastaaba damaciyo dooqiisa wuu heli doolarka isbedelayana sarif baa diyaar ku ah ha ku daalin meel kale carwo carwo dayib hadeer gaar maamariyaal wax duubiya moobella aan la deyn karin dadku uu ka daba dhacay elektroni baa diyaar ku ah ha ku daalin meel kale carwo dayib carwo dayib hadeer gaar shirkadaha isku soo duub kaararkaa diyaar ku ah dal iyo dibadba loo diro kaa doonta baad helin ha ku daalin meel kale carwo dayib arwadayib hadeer gaar qalab laysku daafaco madadaalo kii rabaa carwadayib baa diyaar la ah ku daalin meel kale carwadayib carwadayib hadeer gaar dayib meel daboonan iyo dukaan ha u malaynina dabakaayo kuma jiro dibaduu ku ganacsaday duug iyo cusaybkaba kaa doonto baad helin dadweynuhu damaashaad iyo dalxiis ha u yimaadeen carwo dayib gure oo carwo casriya kana fura magaalada tan cadaado ayaa dib u habeyn casriya lagu sameeyey waxaana carwo dayib gurey kuugu diyaara elektroniga noocyadiisa kala duwan sida moobilada samson galakis nokia telakis hawaii iyo sidoo kale moobilada celiska kuwaasoo tayadoodu sarrayso moobilada cusub waxaad ku helaysaa jumlo iyo tafaariiq carwo dayib waxay sidoo kale ku haysaa briber kaarka hormuud national goolis iyo samtel ku darso intaa waxaa kuu dheero carwo dayib guray kuu haysaa simkaarada shirkadaha kale ah hormuud national iyo samtel sidoo kale waxaad ka helaysaa qalabka madadaalada iyo qalabka la isku difaaco carwo dayib guray oo ah carwo u taagan oo adeegyada bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa sidoo kale waxay kuu haysaa mimari kaarada isagoo cusub iyo isagoo duugaba sidoo kale carwo dayib guray waxay leedahay qaybta sarifka oo lagugu sarifayo lacagaha qalaad carwada waxaa kuugu diyaaraa shaqaale loo carbiyey shaqada ay kuu qabanayaan oo gacmo furan kugu soo dhowaynaya haddaba carwo gurey waxay ku taallaa bartamaha magaalada cadaado gaar ahaana kasoo horjeedka farmashiya caawiya ama iridka hore ee guriga reer xabad caalin wixii faahfaahinaya intaas dheer kala xariir telefoon lambarada kale ah hormuud eber lix hal shan konton konton iyo shan konton ama samtel eber lix laba shan konton konton iyo shan konton ama nation eber lix sagaal shan konton konton iyo shan konton haddaba ha moogaanin hore u gaara carwada casriga ah ee carwo dayib gurey
galabta maxamuud oo kidhees naga soo wacay galabta wuxa uu ku guulaystay hal doolar ay ugu soo talagashay carwa dayib gurey halka doolar waxaan dhahaynaa kula baasheel qaraabadaada iyo asxaabtaada dhammaantooda wuxuuna qabsaday lambarka saddexaad ee barnaamijka waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka nasashada jimcaha raadiyo cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan mega artis ayaad weli nagala naga maqlaysaan dhegaystayaal aan u baaqo dhegaystaha qadka ku jira halow salaamu calaykum dhegayste وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله walaal adoo codkaaga sare u qaadayo magaciyo xaafadda
والله وهذا عمر وين كسوا عيه دمنا بيجود aadan aan gudagal barnaamijka lambar qabso
والله لمبرك كوبات برامج lambarka koowaad aan u fiirino aadan lambarka koowaad dhegaystayaasha galabtay waxaan ka codsanaynaa inay qadka markay taleefanka soo galaan inay markay lambar qabsadaan aysan si deg deg ah uga bixin dhegaystayaasha taas ayaan galabta ka codsanaynaa sidii hadda aadan oo joogaan laaweyn galabta wuxuu qabsada hal doolar lambarkiisa ma haydno inuu dib noogu soo celin doono ayaan jecelnahay dhegeystayaal aadan galabta wuxuu qabsaday lambarka koowaad waxauna ku guulaystay hal dollar ay ugu soo talagashay carwo dayib gurey Een, dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka galab wanaagsan lambarada waxay ka bilaabanayaan galabta kow ilaa iyo toban aan ku celiyo mar kale waa kow ilaa iyo toban waxaana taabagelinaya carwo dayib gurey oo ugu deeqday alaabaha sida teleefoonada ay wax walba idin hayso waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka nasashada jimcaha raadiyo cadaado iminkana dhegaystaha qadka ku jira halow salaamu calaykum walaal adoo codkaaga sare u qaadaya magac iyo xaafadda
xaafada badkeednima waa faadimo maxamed een faaduma gudagal barnaamijka lambar qabso
waa lambarka shanaad oo barnaamijka waan ku nasiibsanaa
aad baad u mahadsantahay dhegaystahaas iyo lambarka uu qabsaday faadimo oo joogta xaafadda bakiin galabtay waxa ay ku guulaysatay hal dollar ay ugu tala gashay carwo dayib gurey waxayna qabsatay lambarka shanaada weli waxaan ku guda jirnaa dhegaystayaal barnaamijkii nasashada jimcaha raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ayaad nagala socotaan leftariimkana si toos ah ayaad noogala socotaan dhegaystayaal
النبي قال قولوها المحل في النزال carwo dayib guray dayib guray
قولوها وانفروا يا رجال carwo dayib ma daraysteen ma u doonateen shay sida loogu diirsado dadku ugu ciilbaxay nin kastaaba damaciyo dooqiisa buu helin doolarka isbedelayana sarif baa diyaar ku ah ha ku daalin meel kale carwo carwo dayib hadeer gaar maamariyaal wax duubiyo moobeella aan la dayn karin dadku uu ka daba dhacay elektroni baa diyaar ku ah ha ku daalin meel kale carwo dayib carwo dayib hadeer gaar shirkadaha isku soo duub kaararkaa diyaar ku ah dal iyo dibadba loo diro kaa doonto baad helin ha ku daalin meel kale carwo dayib arwa dayib hadeer gaar qalab la isku daafaco madadaalo kii rabaa arwa dayib baa diyaar la ah ku daalin meel kale arwa dayib arwa dayib hadeer gaar dayib meel daboonan iyo dukaan ha u malaynina dabakaayo kuma jiro dibaduu ku ganacsaday duug iyo cusaybkaba kaa doonto baad helin dadweynuhu damaashaad iyo dalxiis ha u yimaadeen carwo dayib gure oo carwo casriya kana furan magaalada tan cadaado ayaa dib u habayn casriya lagu sameeyey waxaana carwo dayib gurey kuugu diyaara elektroniga noocyadiisa kala duwan sida moobilada samson galakis nokia telekis hawaii iyo sidoo kale moobilada celiska kuwaasoo tayadoodu sarrayso moobilada cusub waxaad ku helaysaa jumlo iyo tafaariiq carwo dayib waxay sidoo kale ku haysaa briber kaarka hormuud national golis iyo samtel ku darso intaa waxaa kuu dheero carwo dayib gurey kuu haysaa simkaarada shirkadaha kale ah hormuud national iyo samtel sidoo kale waxaad ka helaysaa qalabka madadaalada iyo qalabka la isku difaaco carwo dayib gurey oo ah carwo u taagan oo adeegyada bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa sidoo kale waxay ku haysaa mimarikaarada isagoo cusub iyo isagoo duugaba sidoo kale carwo dayib gurey waxay leedahay qaybta sarifka oo lagugu sarifayo lacagaha qalaad carwada waxaa kuugu diyaara shaqaale loo carbiyey shaqada ay kuu qabanayaan oo gacmo furan kugu soo dhowaynaya haddaba carwo gurey waxay ku taallaa bartamaha magaalada cadaado gaar ahaana kasoo horjeedka farmashiya caawiya ama iridka hore ee guriga reer xabad caalin wixii faahfaahinaya intaas dheer kala xariir telefon lambarada kale ah hormuud eberli hal shan konton konton iyo shan konton ama samtel eberlix laba shan konton konton iyo shan konton ama nation eberlix sagaal shan konton konton iyo shan konton haddaba ha moogaanin hore u gaara carwada casriga ah ee carwo dayib gurey dayib gurey dayib gurey dayib gurey
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka nasashada jimcaha iyo nasiibka ah bulshada raadiyo cadaado ayaa taasi toos ah nooga maqlaysaan dhegaystayaasha haddaan igu celiyo lambarka ay galabta kaga soo qayb qaadanayaan waxa uu noqonayaa furlaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex waa furlaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex dhegaystayaal lambaraduna waa kow ilaa iyo toban dhegaystayaal waxaana taabagelinaya carwo dayib gurey aan siiyo dhegaystaha sida tooska ah qadka ugu jira halow salaamu calaykum alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam walaal magaca iyo xaafadaada
magaceedu samiiro joogta bakiin waaye een samira gudagal barnaamijka galabta
waan gudagalaa nambarka sideedaad ee barnaamijka qabsanay een samiro ha ka bixin qadka waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka nasashada jimcaha iyo nasiibka bulshada dhagaystihii ugu dambeeyey oo magaceeda ku sheegtay samiiro cali oo joogta xaafadda bakiin waxay ku guulaysatay hal dollar ay ugu deeqday carwoodayiba gureeya dhegaystayaal barnaamijka waxayna qabsatay lambarka sideedaada dhegaystayaal barnaamijku waa nasashada jimcaha iyo nasiibka bulshada lambarada waxay ka bilaabanayaan kow ilaa iyo toban waxaana nagala soo qayb qaadan kartaan farlabo sideetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex iminkana dhegaystaha sida tooska ah qadka ugu jira halow salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة walaal magaca iyo xaafadda
حافظ وحار على شو عبد الله cabdulaahi hore la jooga een cabdulaahi gudagal barnaamijka lamar qabso
لمبر كتضبعات يا برامج lambarka toddobaad ee barnaamijka dhegaystahaas iyo lambarka uu qabsaday waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka nasashada jimcaha iyo nasiibka bulshada raadiyo cadaado ayaa si toos ah dhegaystayaal nooga maqlaysaan dhagaystihii ugu dambeeyey ee qabsaday lambarka toddobaad galabta wuxuu ku guulaystay mid ka mid a kaalmaha suugaanta kambaalada ay badahay ayaan warsame bal aan baaqo
Waxaanahay
waa hagaag galab wacan dhegaystayaal intaas haddaan ku dhaafno dhegaystihii qabsaday lambarka toddobaad heestii kambaala dhegaystayaal halkani waa raadiyo wacdaado sideed sideed dhibic shan megahertis ayaad nagala socotaan dhegaystayaal
صدق الذي قال قولها الحل في النزاع carwo dayib gurey dayib gurey
قولها وانفروا يا رجال carwo dayib ma daristeen ma u doonateen shay sida loogu diirsado dadku ugu ciilbaxay nin kastaaba damaciyo dooqiisa wuu helin doolarka isbedelayana sarif baa diyaar ku ah ha ku daalin meel kale carwo carwo dayib hadeer gaar maamariyaal wax duubiya moobeella aan la deen karin dadku uu ka daba dhacay elektroni baa diyaar ku ah ha ku daalin meel kale carwo dayib carwo dayib hadeer gaar shirkadaha isku soo duub kaararkaa diyaar ku ah dal iyo dibadba loo diro kaa doonto baad helin ha ku daalin meel kale carwo dayib arwa dayib hadeer gaar qalab laysku daafaco madadaalo kii rabaa carwa dayib baa diyaar laaha ku daalin meel kale carwa dayib carwa dayib hadeer gaar dayib meel daboonan iyo dukaan ha u malaynina dabakaayo kuma jiro dibaduu ku ganacsaday duug iyo cusaybkaba kaa doonto baad helin dadweynuhu damaashaad iyo dalxiisa u yimaadeen carwo dayib gure oo carwo casriya kana fura magaalada tan cadaado ayaa dib u habeyn casriya lagu sameeyey waxaana carwo dayib gurey kuugu diyaara elektroniga noocyadiisa kala duwan sida moobilada samson galakis nokia telakis hawaii iyo sidoo kale moobilada celiska kuwaasoo tayadoodu sarrayso moobilada cusub waxaad ku helaysaa jumlo iyo tafaariikh carwo dayib waxay sidoo kale ku haysaa briber kaarka hormuud national golis iyo samtel ku darso intaa waxaa kuu dheero carwo dayib gurey kuu haysaa simkaarada shirkadaha kale ah hormuud national iyo samtel sidoo kale waxaad ka helaysaa qalabka madadaalada iyo qalabka la isku difaaco carwo dayib gurey oo ah carwo u taagan oo adeegyada bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa sidoo kale waxay ku haysaa mimarikaarada isagoo cusub iyo isagoo duugaba sidoo kale carwo dayib gurey waxay leedahay qaybta sarifka oo lagugu sarifayo lacagaha qalaad carwada waxaa kuugu diyaaraa shaqaale loo carbiyay shaqada ay kuu qabanayaan oo gacmo furan kugu soo dhoweynaya haddaba carwo gurey waxay ku taallaa bartamaha magaalada cadaado gaar ahaana kasoo horjeedka farmashiya caawiya ama iridka hore ee guriga reer xabad caalin wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xariir telefoon lambarada kale ah hormuud eber lix hal shan konton konton iyo shan konton ama samtel eber lix laba shan konton konton iyo shan konton ama nation eber lix sagaal shan konton konton iyo shan konton haddaba ha moogaanin hore u gaara carwada casriga ah ee carwo dayib gurey dayib gurey dayib gurey dayib gurey
waa hagaag galab wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaan halkani waa raadiyo wacdaado barnaamijkuna waa nasashada jimcaha iyo nasiibka bulshada raadiyo wacdaado dhegaystayaal lambarada galabtay waxa ay noqonayaan kow ilaa iyo toban dhegaystayaal lambarada aad galabta nooga qayb qaadanaysaa wuxuu noqonayaa fur laba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex iminkana dhegaystaha sida tooska ah qadkaa ku jira halo asalaamu calaykum
calaykum salaam waraxmat walaal adoo magacaaga saro magacaaga iyo xaafaddaa joogtid
naya anfac oo joogta xaafadda haraale Een, anfac haraale galabta see lagu yahay
waa lagu fiican haye een, lambar qabso
lambar sagaala qabsadaa baa dhegaystahaas iyo lambarka uu qabsaday dhegaystihii u dambeeyey qabsaday lambarka sagaalaad wuxa uu qabsaday saarka uu tiriyey abwaan icisow iminkana aan u baaqo farsamayaqaanka iyo saarkaas
qa'saar baa laga qoraa qur'aan waa la akhriyaa qaadir baa laga baqaa qiyaas waa lagu socdaa wanaag waa loo qasdaa qowlkii kale wuxuu ahaa qofkii gabay qiimaliyo qasiida hanuun rabo mid aan xalay aan ka qoray qalbiga laabtiyo wadnaha qaadiid aan uula baxay haddii aan kuu qayaxo ammaan kuu qeexa oon qoraalkii kuu akhriyo dhagaysiga ii qushuuc qowlkii kale wuxuu ahaa nin intuu soo qayilay sigaarka la qiiqiyo tubaaka qurmoon gashaday haweenka la qayliyo nayaa keenqaad yiraaqa inuu yahay ma ogtihiin qowlkii kale wuxuu ahaa nin intuu soo qayilay daroogada qayb ka liqay qabsimadu ay xirmeen qudaartii aanan cunin cuntana aan qaada karin fiyuusyadu ay qarxeen khatar caafimaad ku jira qac inuu yahayay la qabo qowlkii kale wuxuu ahaa nin intuu soo qayilay caruurtiisii qabeen qaraabiyo ehel ogeen qac inuu yahayay la qabo qowlkii kale wuxuu ahaa nin intuu soo qayilay qamrina qayb soo ka baday qanjeertu dul saaran tahay faruuryuhu qallalayiin habeenkii qarow ku nool maantiina qaraabana meelaha qashimaysana qac inuu yahayay la qabo qowlkii kale wuxuu ahaa nin intuu soo qayilay qiblada aan qaabileen salaadaha khayr ka badan ee waajiba laysu qoray qabiltuba aan dhaheen qac inuu yahay ma ogtihiin qowlkii kale wuxuu ahaa adduunyadu waa qiyaas qadar maalmiyo intuu qalinku inoogu dhacay qabrigu waa lama huraan qiyaamuhu waana sugi malaa'ig qorshaysan baa waxaan qabanaba qortee ninkan towxiidka qiran wakhtiga aan qaybineen dharaartii quud jarsheen habeenkii qiyaam u kicin qaadir aan mahadineen qac inuu yahay ma ogtihiin qowlkii kale wuxuu ahaa soomaalida qaadka iyo qoriga lagu waalayay war hoy geedkaa qariban dunidu way qaadacdo qarnigii hore waxaa shir galay quruumaha midoobay oo qaraar laga qaatayba kun qodob laga saaray oo waxaa lagu yidhi qofkii amaba qoyskii cunaa qaynuunkaa sheegayoo dastuurkaa aa yar qaban qowlkii kale wuxuu ahaa qaadkoon diidnaa ka waan annaga oon qiil heleen in aan qarash gelinna ee war hooy ma isqaban karnaa
hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka nasashada jimcaha iyo nasiibka bulshada lambarada waxay nooga bilaabanayaan kow ilaa iyo toban dhegaystayaal iminkana ha dhegaystaha sida tooska ah qadka ugu jira halow salaamu calaykum dhegayste halow dhegayste
waxaa joogaa degmada herale magaca
axmed maxamed owe axmed maxamuud gudagal barnaamijka galabta lambar qabso
nambarka saddexaad lambarka saddexaad dhegeystahaasi waan kan waan ka xunnahay dhegeystahaasi lambarka saddexaad qabsaday horey ayuu u baxay dhegeystayaasha aad bay isku soo tirayaan iminkana dhegeystaha qadka sida tooska ah ugu jira halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal een, magaca iyo xaafadaad naga soo wacaysid galabta adoo aaladdaa naga dhegeysanaysa iska yaree baktinaya walaalla waadan waadanoo jooga eh, bila xaafadda ah bila
een, aadan gudagal barnaamijka galabta lambar qabso
walaalla lambarka lixaad barnaamijka
een, lambarka lixaad iyo waxaa ku xusan lambarka lixaad iyo dhegeystihii qabsaday waxa uu ku guuleystay gabay waxaan usoo gudbinaynaa gabaygii abwaan jaamac kadiye
suugaan haddaad tirinaysod gabay samaynayso iska saydhe maahoo ku doonsaa anaydhi sawdka iyo hadalkagu waa inay sugnaadaane sumcaddaada ki burinaye cudur samaynaya waa inaad suntiyo laaxinkiiyo suruuqda diidaaye hadhow midaan laga siisanayn hawsi diidiyiine wixii sababa ee waa inaad tilma sugan ku sheegtaaye su-aashana jawaabteeda waa inaad sifnaysaaye sod iyo seeda saantiyo lafaha ama sasaablaydu siday kala yihiin waa inaad sahal ku dhaaftaaye ilaahay sujuuddiisa waa inaadan sii dayne waynu magaca soomaaliyihii kula sarreeyaaye dadkani waa sokeeye haddii aad sawsaw garan weydo waa inaad iskaba saamaaxdayadu samirtaaye abwaan seexday sugaan yaqaan seegay marinkiisu markay suruuqdo xaajadu ninkii qariyo sawdkiisa sama talis ninkii yaanu noqon danaha soomaali sahqabow ayaantu arkana sacab ku taageeray sambuusihii laga aadeemay buu la siir yahaye haddiise uu sabaan xumi dhaco siigo iyo qiiqle umaalku ka wada sugmayaad seexan kari weyday dadkoo silicsan nolosho siloon oo lasa xidhiiray wixii suunka xoolaha hadhayo caato socon waayey dhulkoo saxar la saba xaluftayoo siidh ka bixi waayey sacabada wax loo dhiganayaa sikigi weynaaye wax ilaahay laga saadsaadasanoo barwaaqaadeen
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad ku guda jirnaa barnaamijkii nasashada jimcaha iyo nasiibka bulshada ee raadiyo cadaado sideed sideed dhibic shan megahertes ayaad nagala socotaan dhegaystayaal lambarada galabta waxay ka kooban yihiin kow ilaa iyo toban lambaro kooban al ayaa noo haray iminkana dhegaystaha qadka ku jira halow salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacayaa xaafadda
maxamed yuusuf
maxaad diishaa xaafadda
xaafadda haraale een, gudagal maxamed barnaamijka lambar qabso
lambarka lixaad lambarka lixaad iyo waxa uu lambarkaasi uu uu baxay weli dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena sashada jimcaha iyo nasiibka bulshada qaybihii u dambeeyey waan maraynaa dhegeystayaal ayadoo galabta lambarada aad nagala soo qayb qaadan kartaan uu noqonayo lambarka furalaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex furalaba siddeetan iyo kow sagaashan iyo lix toddobaatan iyo saddex iminkana dhegaystaha sida tooska ah qadka ku jira halow salaamu calaykum وعليكم السلام walaal magaca iyo xaafaddaad naga soo wacaysid
وجه وبنت
ku celi magaca waan ka xunnahay dhegeystaha si qadka telefoonka ayaa ka go-ay iminkana siiyo dhegeystaha qadka telefoonka ah ku jira halo asalaamu calaykum waan ka xunnahay dhegeystahaasna qadka ayaa ka go-ay iminkana aan siiyo dhegeystaha kale ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum walaal calaykum asalaam waraxmat gudagal barnaamijka eh, magaca iyo xaafadda
waa mudana jooga caracade
mudane een, gudagal lambarka lambar qabso
waxaan qabsadaa lambarka sideedaad lambarka sideedaad horay ayuu u baxay waan ka xunnahay dhegeystayaal naga raalli ahaada lambarkaasi muusan bixin dhegeystaha hadda inuu naga soo celin doono ayaan u malaynaynaa lambarka sideedaadna waxaa ku xusan hal dollar ay ugu talagashay carwo diyib gurey waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan raadiyo cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan meyga hartiisa dhegaystaha ugu dambeeya ee nagala soo halow salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal codkaaga adoo sare u qaadaya magaca iyo xaafadda
waa xaafadda bakeyn magaca
waa cabaas cabaase gudaga lambar qabso galabta
waa lambaraasa lambar afar iyo waxaa ku xusan waa hagaag dhegeyst- qabsaday lambarka afaraad waxaa u soo baxday sheeko jacayl aan uga dhigayno gunaanadka barnaamijka dhegeystayaal galabtay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuurdiin cabdikariin nadka farsamada waa macalimo soo saaruhuna waa xasan maxamed cismaan barnaamij caynkan oo kale intaan ku kulmi doono waa noo jimcaha dambe sidaas iyo nabadgelyo